gabdhaha soomaaliyeed ee jecel in ay ku biiraan mihnada saxaafadda ayaa waxa ay inta badan la kulmaan caqabado kala duwan oo dhan walba ah taasi oo dib u dhac ku keenaysa hamigooda iyo halka ay hiigsanayaan waxaa inta badan aad u yar xirfadda iyo aqoonta dhinaca warbaahinta gabdhaha marka loo eego wiilasha taasi oo ka timid faquuqa dhinaca shaqada oo ay gabdhaha la kulmaan mudno xuseen waxa ay ka mid tahay gabdhaha ka shaqeeya warbaahinta gobolka hiiraan waxaan kula kulmay magaalada jowhar oo ay u joogto tababar saxaafadeed waxa ay iiga sheekaysay caqabadaha ay la kulantay markii ay kusoo biiraysay mihnada saxaafadda walaahi horta xaliimo markii la dhahaa saxaafad caqabada lala kulmo aaday u fara badanyihiin caqabado rag iyo dumar loosku mid maaha oo rag yaaba caqabado kala kulmaayo dumarkiina haba sheegin kuma sii jiraan inta badanna gabdhaha gobolka hiiraan haddii si loo fiiriyo saxaafadda inta badan si aad uguma soo dhex muuqdaan waa caqabado nolosha ku haysto saxaafadda ku qalifo waxaysan usoo dhex muuqan karin saxaafadda caqabadaha ka qabsada waxay ka mid yihiin ayagoo soo muuqday oo saxaafaddii soo dhex galay oo hami ka leh oo rajo ka leh waxaa laga yaabaa mudda ugu horeysa inay waalidku u diidaan ee yidhaahdaan saxaafadda ani ahaan hadaa iska hadlo markaan soo galaya caqabado badana kala kulmay waayo waxaa soo galay saxaafada labadakuntoaniyo sagaalkii aa soo galay saddex sanaad saansaankaana saddex iga ahaa ku jira kutobansagaalkii weliba bilihii shanaad meelahaasaadi aa idaacadda laga aqbalay aa soo galay aa shaqo bilaabay markaa shaqo bilaabay kadib caqabado badanaa la kulmay caqabadahaasoo ah in idaacaddii shaqo bilaabay ee u badnaayeen rag inta badan dumarka ay ugu dhaga hadlayeen markaa soo galo anigoo qarinaya xitaa dadka waa ku faani jireen buugta saxaafadda qaarkood ayagoo ta aniga markaas buugka saxaafadda qaadanaya waa qarin jiray waayo waa leegu caan jiray inta badan waa leegu dhaga hali jiray waa leenii jibi jiray waxaa la dhihi jiray labaatan nin iyo ka badan dhexda ugu jirtaa ayadoo dumar ah ee shaqaynaysaa waa qof halaysan waa qof saane qof inta badan bulshada waxay ka aaminsan yihiin saxaafadda inay tahay wax qaldan misna wax aanan jirin oo gabar dee marba saxaafadda xagasha inay tahay gabar halaysan aniga saasaa la dhihi jiray saxaafadan waxaa ka doontay nimankas badan waxaa ka doontay waxaa ugu dhex jirtaa hadaa marba saxaafad gashi waa naga halaysan tahay saanaa tahay kanaa tahay ayadoo waalidkayga idhihiin saas ay waalidkayga caadi yihiin ila ogol yihiin laakiin waalidka waxaa jira wax dad la dhishto adeerre iyo abtiyaala jiro iyo maysan ogoleen oo waxay dhahayn nimana dhex ugu jirtaa waxaan nimana ku dhex jirtaa saxaafadan ka dhexbax saanyeel kanyeel mar walba waa leeni hijibi jiri xitaa marmarka qaar waxaa layga qari jiri dadkii la dhishto guri iga joogo mararka qaar bugta saxaafadda layga qari jiri iskuulka inaa ka daaho anigoo iskuulo kalenta dhiganayo bareefadii kala dhiganayo bareefadii kusii daaha isku markaa xaafadda soo laabtanso buugga qaada amaago oo buuggii saxaafadda buugta ka dhex fiira amaagoba iguma jiro raadi buuggii ka dambe iskuulkii aad iskuulkii xitaa mararka qaar waa ka daahi jiro oo saxaafadda waxaa ajiri galaaska qofka ugu dambeeya oo soo galo alxamdulilah waxaa ahayn sideed gabar iyo waxaan ahayn iyo shan wiil ma ahayn waxaa kusoo hirnay markaa qalinjibinayna saddex gabdhood iyo afar wiila kusoo hirnay intooda haddee warbaahin uma shaqeeyaan kulli wax saxaab wariyin noqda kuma jiraan sas ay tahna markii soo galayna galaaska inta badan aniga ugu dambeyn jiro oo isma dhehayninbo saxaafada kasoo dhex muuqanaysa misna hamigeyga wuu saraya inaan saxaafad galo oo ku shaqaysto oo maanta wariye aan noqdo hamigeyga wuu ku jiro nolosheedina wuu ku fikiri jiray hadda magaalada balajoon inta badan jaamacad lagama bixiyo saxaafad oo laguma barto kuliyad saxaafad eh kuma taalo oo journalism kuliyadda ma taalo hamigeyga wuxuu ahayna kuliyad journalism barto oo journalismkas ku shaqaysto journalismkas markaa ku shaqaysto noqdo qof suxufiyo caano waxaa jira gabdho badan oo la kulma caqabadaha ay ka soo hadashay muna markii ay ka mid noqonayaan saxaafadda